بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله waxay dalbaan la joogaa inkastoo aan weligay aan murca imanin oo maanta ay ugu horreyso laakiin dad fara badan baan ka garanaya marka kolley qaraabo salaam waa lasaga baahan yahay iyo macaariifta in la salaamo waxaan haysanaana waa caawa iyo berri subax haddii alla ina gaarsiiyo insha allahu tacaala awalan waxaan idin leeyahay khiyaar qofka muslimka khiyaar uma laha inuu kala doorto manaahijta masaladani beecusalka qofka beecusalka ayaa wuxuu kala dooran karaa inuu dukaanka furto ama uu geel iigiyo oo meelo kala geeyo ayib yacni qofka markuu adduunyadiisa ka shaqaysanayo anta macluum biumuuri dunyaaka diinta markay timaado manaahij fara badan baa jirta manaahijtaasna kolley waad maqasheen qur-aanka iyo xadiidka iyo culammadii saxaabada iyo taabiciinta atbaacu taabiciin waad maqasheen inuu jiro manhaj saxiixa waad maqasheen waxaa kaloo jira oo aad maqasheen manaahij kale inay jiraan waa manaahijtii firaqdu qofka muslimkaa marka ee doonaya intuu adduunyada joogo inuu raaxo ku noolaado haddii uu dhintana uu jannadii galo khiyaar uma laha inuu yidhaahdo akhtaar manhajan min bayni hadihi almanaahij waxaa waajib kugu ah haddaad rajo ka leedahay inaad badbaado inaad qabsato manhajkii saxaabada ee caawo dhan uu ka sheekeynayay sheekh cuhmaan khiyaar uma lihi horta masalada inaad fahamtaan lagama barnaamo ayib ikhwaan inaynaan khiyaar u lahayn maxaa u daliila aayado fara badan oo akhriyaa u daliila waxaan ka soo qaadanayaa dhowr aayado midda koobaadi waxa weeyaan ilaahay inuu yidhi waasaabiquuna alawaluun fi suurati tawba waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صحابتي oo ah muhaajiriin ansaar saxaabadii rasuulka calai isalatu wasalaam ee nabiga la kulmay oo ku dhintay iimaankii inay badbaadeen baa ka muuqata aayaddaas sax ya ikhwaan miyaan khaldanay masaladaas kuma khaldani baan u marinay qofkii haddaba odhan doono saxaabada ninkii raaco waa khaldan yahay farta taag inaan isu dhuumanina taasi waa mid laakiin koox saddexaad baa ku jirta meesha oo allah uu sheegay waxa ay xisbiyadu ay yidhaahdaan salafiya aljadiida may sheegin soo ma garanayso salafiya jadiida bay yidhahdaan salafiya jadiida waa laba shay oo iska soo horjeeda mugta waa adigu yidhahdaa qofka meeshaa taagan waa nin naag ilan salafna wax hore jadiidna wax cusub weeye sax orala qofka meeshaa ka soo jeeda ama xayawaankan waa dameer iyo hal fii nafsi alwaqt marka salafiya jadiid iyagaa fasiri doona waa luqooyinka cajaa'ibka ah oo xataa gaaladu aanay garanayn xataa gaaladu ma garanayaan xaqiiqatan marka hadal kooxdaa kale ilaahay baa sheegay cid kale ma sheegin ilahay wuxuu uhi subxaana wa tacaala waladiina itabacuuhum horta waxaan fahamnay marka xaqii inuu maxsuur ku yahay qoladii hore waxaa iyagana ilaahay raalli ka noqon doonaa oo jannada uu gelin doonaa aladiina itabacuuhum hum hum sheekh soo damiir ma aha xagee buu u noqon yaa muhaajiriin ansaar soo ma aladiina tabacuuhum ikhwaan muslimiin ma ahoogow marka oo ictisaam ma aha xarakadii annagu aanu dhoobdhoobnay malaha dalaliiro tiridika waxaa idinku sheekaynayaa waxay yidhaheen khamsiina caaman bay soo jirtay ka fiiriya muxuu aha webkaaga khamsiina caaman imtidaad likhamsiin caaman waa ka xumahay inay konton sannadood wixii jiray inay wada sheegtaan ay wada liqaan wallaahi ceebbay ku tahay nimankan ictisaamka la yidhahdo isla markaana ay sheegtaan inay yihiin sunniyiin salafiyiin lianna markii khamsiinka ay sheegay horta maanu soo gaadhinba ma baan soo gaadhin khamsiin dacwadan waxay bilaabatay saxwada la sheegahayo ya xarakiga ahaa waxay bilaabatay dacwada salafiyada waxay bilaabatay marka nabigu lagu yidhi ma iqra bismi rabbika alladii khalaq halkaad markaasi bilaabaysa soo maog marka meel adag baad haysataa abtirkaagu waa abtir saxa in intaad soo doonta lagu diidi maayo marka ilaa hadda abtirkaagu sax yahay aad hera idhahdeen miyaa lagu diidaya inanta inan baad soo doontay waxaa lagu yidhi mar qolo maa tahay haddaad tahay mabtuut asila biayi jad oo tira nin yahow dhakhtar baan ahay wax baan haystaa lacag baan leeahay daarta anigaa leh war waan garanaye xaggeed ka soo jeedaadeer xaggeed ka soo jeedaa soo saxma ducaynkaa maa sheekh mise kullu man haba wadab waad siinad inantaada ya kullu man haba wadab aniga waxaa la yidhaahdaa muxamed in ayaa tahay war aniga yar xisaabtan maxaad ka doonaysaa ciddaan ciddaan ahay lacag baan haystaa alaab baan haystaa ya taa ma ka yeelaysaa taajirka suu yahay inantaada waa qaali maxaa diintaada rakhiis ka dhigay marka abtir waa inaad u samaysaa abtir abtirkaagana waa inu ka bilowdaa sheekhaaga nasiib badidin ah dad badan baa farta dhexda ka qaniinsan oo leh allayaa burcay geeya aan wax ka barta muxuu aha shacabdulkarim xasan xoosh iyo culamada la joogta sida shaqiibaan oo kale ama hargeysa sida sheekh cabdulla barbaraawi oo kale dad badan baa farta dhexda ka qaniinaya markaasaa waxaa la oranaya waa salafiyal jadiida bay ka carara yaa marka maxaa diintaada rakhiis ka dhigay ya akhi idan khiyaar uma lihin inaan waxaan rabno aynu qabsanno shubuhaadka meelaha la wadwado xagga iska dhigo beriga annagu aanu ku soo biiray xarakaadka anuu suufi baan hadde waa runtii soo ma garanaysa marka anigoo xadreeya ayaa baycada laga qaaday qoonka shaqadooda maaha inaad suufi tahay inaad qaadiriye tahay inaad saalixiye tahay annagoo odayaalka muxuu ahaa wadna dacwada ikhwaanka ayaa habeenka aanu firaaqada leehayna aanu tegi jiray majaalista xadrada oo shirkiyaad shirkiyaad ikhwaan almuslimiin allah u naxariisto waxaa weeyaan waa niman cajaa'ib oo jamciya wax allo waxa iyagu idhan kursi bay doonayaaneen kursiguna in yar oo nadiif aho salafiyiin ah ma gaadhsiin karto warfoodkii igu riduuya ee ma aha diin ma aha maxaa yeelay aniga igamay qaadin beecada soo maaha anigoo qaadiriya oo zayliciya weliba ya zaylaci wa suufi wa biman fi lcadaa'i waman biariiqi jiiraani najaa min xarri niiraani هلموا هلموا يا عشاق إلى الهدى فطوبى لأهل القادرية احضروا anigoo leh ayay yidhaahdeen nin ragaa tahay waxaad yeeraysaa beecada naga qaad ubaayicuka cala alsamci waطaaca fi lmanhaj fi lmanshat walbakra wcalaa manhaj اljamaaca ma ogaateen marka inay manhaj khaas leeyihiin idan khiyaar uma lihin cidoo raaci mayd waa lagu tilmaamay waxaa lagu yidhi anugu saxaabada raalli ka ah saxaabadii rasuulka haddaad raacdo sidii aan raalliga uga noqday baan oga noqonaya maa garat soomaa jannadii aan u ballanqaaday baad gelaysaa warkaasay macad yahay sidee baad khiyaar u yeelan kartaa marka laakiin aayado kaloo fara badan waa jiraan oo taa tilmaamaya waxaan sidiin sheegaya walaalayaal kooxdan waa koox yar wey rasuulkaana sheegay calayh isalatu wasalaam oo wakhtigii ay farabadnaayeen ee ninkii ka dhexbaxa ee lala yaabi jiray hadda lama joogo rasuulkaa tilmaamay laa tasaalu طaa'ifa min ummati daahiriin cala alxaq laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xata yaatiya amr allah wahum calaa dalik طaa'ifa xadiidkii hadda uu sheegay sheekhuna waa sii caddaynaysaa oo ah وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة إذا ماشي واحد كيف فهمتي إن أنا أهين أغلبية إن أنا أهين أغلبية وحاله أهل بدعة مركا حلو بها مركا الاستقامة كل ذلك وطريقة قبضته وآذن مرنا آذن حق دورك إيجين وانصار بهن soo ma garanaysa oo haddii aad aragto in dadku ay xaggaa u badan yihiin aadan dhihin waaxid iyo wadaryaa waaran yaa malaha waa amuuraha adduunyada weye soo ma garanaysa malaha waa amuuraha adduunyada wey laakiin diintu waxaa dhici karta inuu qof keliya waaxid inuu inuu inuu xaq ku taagan yaha dhici karaysa soo ma garanaysa marka khiyaar ma lihin halas ilaaliyo rasuulkana waa sheegay aakhiru zamanka inuu dadkaasi ay noqon doonaan dad qurabaa ah soo ma garanaysa bada'a diinu qariiba wa sayacuudu qariiba kamaa bada' fatuuba lilqurabaa hadda waxaa idin odhanayaa kuwa garhka sii daysta ee marada gaabsada ingiriisku waxayna yidhahdaan faytayaasha waxay faydanayaan bay yidhahdeen muxuu ahaa ilaa rogay geenaya soo ma garanaysa marka qariib weeye inkastoo hadda alxamdulilah yani sidii dacwadii loo waday waa aban runtihiin idinku waa aban runtihiin soo ma garanaysa laakiin waa qariib adduunyada qariib aynu ku nahay waxaa loo baahan yahay marka qurbadaas inaan la dhibsan ee lagu adkaysto oo lagu sabro waxaa ka mid ah haaliban dacwa salafiya dadka daba socda waa fuqaraa soo ma garanaysa dadka ka soo horjeedana waa tujaar wey balo fiirsada suufiyada waxay dhaha waa nin sahlan wax sahlan buu lacag ku qaadanaya kaa soo baxaya dabeedna wuxuu leeyahay ziyaaradii baa jirtay keena ya waxaa laga yaabaa inuu baxo oo wiigan dhexdiisa ama bil gudaheedu boqol halaad laba boqol halaad u soo urursado sax walala ayib sida khaalibkaa ninka xoole haysta haddaanu is-ilaalin waa nin bic mushtarahe ma doonayo inay cid isku dhacaan marka hore dhexdhexaad ba noqon marka dambena xisbiyada la tegi iyo suufiyada ama tabliiqa tabliiqan kulle suufiya marka ninkii wax haysta hore is-ilaali janno kama maratid oo u kaalmee dacwa salafiya laakiin sida haalibka ah sida haalibka ah ninka xoolahana waa loo tartamaa ilaa marka ugu dambaysa la leexiyo soo ma garanaysa sida haalibka marka dacwa ahli sunna waxaa weeyaan ma laha wax ku soo jiita oo adduunyaha taasi waxay keentay marka dad fara badane markii ay guursadaan oo carruurtii ay ya jaqaaqda la seexan waayo inuu iska xageeba wax ka doonto marka mid tabliiq ku biira mid ikhwaan ku biira ya mid maaragtay muxuu ahaa iska badaaya kaasaa ugu ron ka caamada ku biira ugu ronaysa mooga waa xaqiiqa masaladaas maxaa yeelay ninkaasi dacwadii colla ma aha ninka caamada iskaga biiraya oo nin oo iska shaqaysanaya daaya waad fiican tihiin waa sax waan ogahay manhajkan wax sax yahay laakiin mashquul baan ahay kaasi waa ka fiican yahay midka ikhwaanka iyo xarakaadka ku biiraya khuduu canii waxba baa uga soo jooga masaladaas maxaa yeelay ninka xarakaadka ku biira wuxuu cadow u noqonaya manhajkaa ka shaqeyna manhajkanna ina cabdidaahir ma aha sheekh cismaanna ma aha sheekh iibaanna ma aha sheekh cabdikariimna ma aha anigu hadda burca ma aqaan inay beeca qaadan kale sheekh iimaanu ma beeca qaadan ma beeca qaadan adinku ya waxun bay baraan dadkee warnimayow hadday waxay idinku yeedhaan khaasa iska diida hadduu sheekh cabdikariim idinku yeedho wax khaas ah sidaanu yeeli jirna oo kale dee rag weeye sagaal buuba ku dhashay iska diida adug sagaal buuba ku dhashay sax waraala yaan lagu talinay sheekh wax aan diin ahayn yaan lagugu talinay laakiin haddii diin lagu baro ixtiraam sheekha ixtiraam u kaa mudan yahay soo ma garanaysa iska ilaaliya masalada sheekha ayib ikhwaani marka mumayizaadka dacwa salafiya waxaa ka mid ah kitaabka iyo sunnaday qabsadaan waxaanay u fahmaan sidii salafka ay u fahmi jireen maalan tafsiirka oo kale ibnu kasiir waad aragteen fii muqadimatihi inuu leeyahay qur-aanka waa in loo fahmaa sidaa soo socota soo ma garanaysa تفسير القرآن بالقرآن القرآن كان القرآن مفسره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم وتير مفسر آيات كلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مركا آيات هذه أتقرموا إلى القرآن كدح القرآن كدح آيات تفسير كهذا كاسا أوهر منهج تفسير تفسير كالسلفي haddaad ka weydo sunnada u noqo haddii aad ka weydo aqwaalu saxaaba u noqo haddii aad ka weydo buu yidhi فقد رجع كثير من العلماء إلى أقوال التابعين maxaa yeelay ardaydii saxaabaday ahaayeen saasay uga fiican yihiin ولذلك يقول ابن كثير في هذا الباب سفيان ثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به هذا تفسير كيب هذا مجاهد وغفر ابن سلطة وكبر التفسير ابن عباس تفسير كوا فهم من صباح لما أقول مرك تفسير تفسير هذا سيك حررت يا فراح بلان أو تفسير الإشاري كصوفية كأشاعرة كخوارجته شو بقرن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله كافر كفر أكبر وياه بدون تفصيل علماء يقولون هو تفسير بس شو بقرن بس إلى أن أرجعني هذا ابن عباس يو سيد قطب هاي سكتنا سيد قطب muxuu ahaa tafsiirka uga aqoon uga aqoon run xamar baan ku aragnay siddeetanka bal u fiirsa masaladaas waa ibnu cabbaas ugu wada ninkii uu nabigu u duceeyey alayh salatu wasalaam oo uu yidhi allaahumma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil allahu akbar saxaabi ah aalu beytkii rasuulka calayh salatu wasalaam ee waxaa la leeyahay waaxid muxuu ahaa beri dhaweyd yimid oo weliba isagu ictiraafay kitaabkiisa aan tafsiir rarban macnahaas ka akhristay buu yihi sida wixii aan ka fahmayna meesha ku qoray waa fahamkiisa wey soo ma garanaysa fi dalaal qur'aan weligii tafsiir wey ma odhan iyagaa ku kabkabinaya tafsiir dalaal qur'aan tafsiir dalaal qur'aan tafsiir dalaal qur'aan ninkii akhristaana wuxuu noqdaa khaariji qox hadda nimanka salafiyinta sheegta ee xaraka xarakaadka sida ictisaamka kale in agtiisa wax lagaga sheega ma ogola warni haddaad salafta maxaa adiga ku daba dhigay muxuu ahaa sayid qudb maxaa markii sayid qudbi la yidhahdo ninkaasi wuu khaldanaa ila wuu khaldanaa iyo ehlunaar wey waa kala laba wuu khaldanaa maxaa ku digtay anu maanaa ku ihi maanaa kugu ihi naarku ku jira maanaa takfiiriya anugu ya laakiin ma ogolo qof xarakiya in la yidhaahdo waa khaldan yahay bal weydiiya ma khaldan yahay ninka la yidhaahdo sayid qudb khaldan yahay salmaan العودة مخلدية هي إيشك سفر مخلدية هي عائد قرني مخلدية هي رجال الصحوة في السعودية عرفوا وكاس وحكى الشيء سلفية جديدة تطلب وحكى الشيء الشيء يا والحدية الخلطة نصور مياه حلقة شيء هذه دين سيا قارئة دين لك قارئة وحاصل شيء حرفتها وأنا أبتهين وحيراها خلدين waana og tihiin kun iyo sagaal boqol iyo sagaahankii imika inaanay isku manhaj ahayn markii horena waxay ahaayeen dad takfiirka aada ugu dhow haddana salmaan wuxuu aada ugu dhow yahay qardaawi waa nuqla baciida soo maa macaalimka dariiq waa ku taallay muxuu aha baab la yidhaahdo nuqlatun baciida marka mar dambe waxaan ku fasiray waxaan anigu isleeyahay waa nuqla min asunna إلى الخروج نقلة بعيدة إيش يعني في منهج أونلاين يا مركب حلو بهي المركب إن لو أقالوا إن يعني كتاب يسوع الله فهم سيد سلك يفهمين مميزات الحاكمية وجماعة الجماعة الجماعة حويا الذين اجتمعوا على الحق المستنبط من الكتاب والسنة في هذا السلف الصالح واحد يقول sida uu sheegay ibnu jariir tabari jamaacada markuu fasirayo wuxuu ku soo koobay waa kuwa xaqa ku taagan oo ku ijmaacay iyo masalo kaloo ah ijtimaac siyaasi ah oo ah in dadka muslimiintii hadday madax leeyihiin ay ka dambeeyaan oo ixtiraamaan oo aadan xamanin oo dadka aadan ku dirin xataa markaad gurigaa in carruurtaada oodan ku dirin dabad waxaa jira oranaya waa fiican yahay waa fiican yahay guriga markuu tagan oranaya ayaa kugu dhacdo kaabu qaba ya soo ma garanaysa manhajka salafka caynkaa ma aha daahir uu ka baatinahi waxa meesha uu ka sheego masjidka waa inuu aqalkiisana ka sheega oo yidhaahdaa waa in la ixtiraama muxuu ahaa malada waa in la ixtiraama sheekh xataa haddii adduunyadaada uu dhibaato u geystay rasuulka soo mar alayh salatu wasalaam ismac wa atic وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك بل كور رمى إلهي برد كل شيء رسولك يقول له مقل ومرضى وأطيع حتى هدي ay kirbaas kula dhacaan islaalihi reer burco waxaa la yidhahdaa xoogaa budhbaba wata baa la yidhahda haddii nin la soo qabto oo u yidhaahdo madaxweynuhu war ninkaas eedaru sameeye garaaca waa inaad sabirtaa wey inaad tiraahdo maa yaa ree hebelahay yaa ree hebelahay inaad tiraahdo maa maxaa yeelay waa inaad sabirto wey aqalkii baa laga qaaday aqalkii aad dhisatay ee aad ka shaqaynaysay labaatan sannadood ayaa laga la yidhi waa ka bax ka bax ka bax aqalka jid baa soo maray cisbitaal baa laga dhisayaa sheeke xariir dabeedna waa lagaa qaaday dabeedna waxaaba degay wasiir baaba degay dee inaad qori soo qaadato maaha sababta maxay tahay ummaddan baa la rabaa tamaasuqeeda inuu ishaysto oo cadowdeedu ay ka hebaystaan waxa laangaabka inaga dhigay waxaa weeye waxyaalaha noocaas oo kale u baahan sabirka iyo hawada lala dagaalamo ayaa ku jira dee salafiyadiisa la yeelaya ya haddaba hadda waa garteen marka nimankan axsaabta iyo annaga waxaan ku kala duwannay kuwaasaa ka mida kuwaasaa ka mida waa isticmaalaan axsaabtu qabiilka waa isticmaalaan idinka yaan idinku arkay qabiilka waa inaad ugu jirtaa litacaarafu litacaarafu markay jiricsan yihiin u kaalmeen diinta bar hagaaji soo ma garanaysa laakiin dulmi ha ku taageerin abtirsatay abtirsatay marka la yidhaahdo adaa qoriga qorigaaga soo qaadana nin baa wuxuu iga sheekeeyey qisa cajiiba iga rallihada waxa weeyaan de cilmigu waa laga sheegay laakiin ta waa ti waa yeelka nin laga yaabo inuu har hadda hargeysa joogo ayib hadda waxaan maranaya dee maxamed sidaad baraada baray muxuu ahaa inaan qabiilka habka laga sheegay soo maha qabiilka habka waa laga sheegay bukhaari buu ka buuxa soo maha markii ninkii odayga ahaa ee saxaabiga ahaa ee soo qaaday caaisha markay takhalluftay maxaa loola jira magaciisa safwaan ibn mucatal aldakwaani uma almaasiniy bukhaari ay ku taala laakiin berigii shuuciyada jirtay baa loo diiday dadkii dabeedna halkan ay ku haystaan iyadoo weliba aada iyo aada muntin u ah afkan waa ka ilaalinaya soo ma garanaysa iska ilaaliya marka nin baa wuxuu iga sheekeeyey nin baa la dilay markaasaa labadii qolaa isu qaadatay hubkii markay isu qaateen ayaa nin orday nin sheekha uu meel ku ogaa ayuu u tegey isagoo geed fadhiya oo kitaabka saa u akhrisanaya oo khushuucsan ayuu u yimid suuya rakac meesha reerihii was ways hayaan oo maxaa dhacay hebel baa la dilay waa nin adeerkiisa waa in adeerkii hebel baa la dilay labadii reerna waa isku maranayaane kala gaadh intuu kitaabka isku laayo u yihi war ninkii ma loo aaray waa ninkii la islahaa inuu kala qabta loo baahnaa suma garanaysa manhajkaas waa manhaj baatila inaad qabiilka u isticmaasho ya si xun ya lama rabo saas calaa kulli xaal ikhwaan waa in maaragtay muxuu ahaa waa soo gaabinayna insha allahu tacaala inaad tahay dacwadan waa dacwo aadan ka helaynin ansaar fara badan wax ku gargaara ma ka helaysid inta badan ma helaysid qof kaa bixiya haddaad is tiraahdo muxuuha tuulooyinkaa qabo ya oo dacwo soo fidiyo waxaa laga yaabaa inaadan helin ciddii kaa bixin lahayd muxuu ahaa baabuurka ama batroolka ama wixii meelahaasaad maanta wareegi waliba meeshu aan aadan ahayn ya ha meelahaas baynamaa bajad baa loo sameeyaa nimankan axsaabta bajad soma garanaysa alaabbaa u taalamaya ilaan xisbi xisbigaa soo maray soma ogeed sidii dowladda u shaqeeyaa bajad bay leeyihiin bajadka kida bajadka waxay halkan bajad ma yaalan kharash ma jiro sheekh miisaanad ma jirto waana asbaabta keenaysa qofku markuu jaamicad buu gelayaa salafiya salafiya salafiya salafiya markuu xoogaa soo joogo oo adduunyadii dhaw u kala qaado yuu xagga eegayaa sheekh cismaan waxba ma hayo xaguu eegaya sheekh cabdikariim waxaa maayo bukhaari mus xadaanaa ambaana ya dabeedna de meesha hadda yurub soomaalia in lagu yaaco oo baddii lagu dhammaaday waa shilinka yaala wey meesha soo maa asaas wey dadku shilinka subxaana allah likulli ummatin fitna wa fitnat ummatii ma bahalkaas ayaa adduunyada khadabay laakiin hal baa idin sheegaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja sida sheekhu sheegaya iminka war diintiina ha ku iibsanina sheegno waxbarta xirfad yeesha kolood korontada ha xidho ceeb kuguma aha ninka sheekhay xidho waa ha xidhi karaa maashaas macallin noqo wacdhig shaqayso صالح التمار الزيات سو مجري البزاز على بدري وحما يمجري بعمسه مجري قفك حديثك العقل قاتنا وبعيبي يجري با يعني سلفيتك صار صح ولا لا طيب هذا بو حلو باهي بركه انه الصبرون اي والله باهي وجماعه لكن في رغبه dabcigoodoo kale waa ka soo bixi karaa salafiyiinta waa ka soo bixi karaa maxaa keena in dadka salafiyiinta iyo mararka qaarkood ay iskhilaafaan koow waxaa ka mid ah taqliid inuu sheekh cabdikariim id yidhahdo wixii aan anigu idin idhaahdo wax aan ahayn qofkaan ku arko waa mubtadic soo mushkila maa shee masaladaas ama ardaydiisu ay tidhaahdo taqliidkaas horta waa jira berigii hore waa dhici jiray waa lala dagaalamay waa fududaaday inuu soo noqdo ma aha taqliidka noocaas oo kale inuu soo noqdo ma aha culimada waxaa la weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun soo ma garanaysa laakiin dee masaa'ilha isu xidho laakiin shaksigooda ha ku xidhna soo ma garanaysa shaksigooda ma aha waxaa loo jeeda waa diintooda wey taqliidkaasi waa kala kaxeeyaa dadka markaa soo celinayna sababtaa kuwii horeba laga diiday kuwii horeba laga diidiye adna lagaa yeeli maayo jooji masaladaas yada laakiin taqliidka carab culimada hana u dacninin hana uga fogaanin adigoo edab leh waxaa ku tidhaahdaa sheekh ibaanow masaladan aad sheegtay maxaa u daliila hadduu cadhoobo waxaad tidhaahdaa imshi lhuweyna sheekh annaga waxaanu kugu imanana cilmi weeye ma aha adiga ma aha ma aha shaksigaga ma aha saydi waxa lii weydiin karaa waa suufiyada wey wain lam tu'minuu lii factasiluu bay yidhahdaan moogtahay war waxaan sheegay haddana rumaysnayn dee iga fogow iga fogow iga fogow soo ma garanaysa marka weydii hadduu daliil kuu sheego qaado haddaad aragto inuu garmasaya waxoogaa u adkaadeen ixtiraamkiisa u daa qofka kale ee salafiga ah isna hawagoodii muxuu ahaa ikhwaanul muslimiin iyo alaab kale ee kale ee salafiga ah weydii waana joogaan insha allahu tacala taqriirka dadkeeda waxaa kaloo ka mid waxyaalaha isku jira alhawa yacni oona jeedo xubu riyaasa walmaal maalka iyo riyaasada yacni maaragtay jacaylkeeda wadaad baa waxaan ka maqlay beri hore aada u fog aanu ilmaadeernahay oo wax yaqaanay xoogaa inkastoo uu meelo badan oo ku khaldanaa ayaa wuxuu odhan jiray reer bani israa'iil waxaa looga qaaday qiyaadadii diinta laba masalo xubu ri'aasa waasharah sharafna waxaa weeyaan yacni inuu ku muman yahay inuu xoolun helo musaa u leeyahy ya u leeyahy labadaasaa haddana si weli waa sidoodii weli haddii labadaasiba ay kugu jiraan xisaabtan caawa markaad sariirta ay tagto warniyow ma tahay qof madaxnimo jecel xoolaha jecel khatar baa ku jirta isdaawe marka ya keliinkii sunnada lid si ay kaaga baxaan waxaas iska ilaali masalaada oo haddii maalan masaajidka aad kusoo kortay macahdi sunna oo aad nin ragga tahay oo aad wax u bartay oo dabadeedna shuyuukhdu ay wax ku dhigsan waayaan haisdhihin maxaa wax lagu lisoonaa oo mid adigu aad isleedahay way ka fiican tahay wax loo dirtirsado haisdhihin muxuu ahaa maxaa culimmadu kuma markaanba oo dabeeddaad isdheerayso tiraahdo wari arkaay maxaad maxaad ku dhacay ya isgaabi isgaabi aad allah man tawaaduca lilaahi rafaca waa tawaaduc tawaaduc sheekh allah koo saaraya tawaaduc qasdigaaga yaanu noqon inaad noqoto nin caana oo la yaqaano oo macruufa waa waray ya iska ilaaliya masaladaas kibir buu ka yimaadaa qofku ama caqligiisa oo xoogaa ziyaadaha aad ogaada masalaas yani ninka caaqilka ah oo ogaada inuu dadka averagekooda uu ka ka ziyaado yahay ilaan waxaan- wax- waxaa jira i q ay yidhahdaan i q waxa weye intelligence qualification waa wax lagu qiyaaso qofka caqliyadiisa dadka qaarkiiba aad iyo aad u caqli badan soo ma garanaysa dadna waa iska dhexdhexaad dadna aad buu hooseeya marka haddii aad dareento inaad dadka ka caqli badan tahay waxay keentaa kibir bay keentaa inaad darbiso naftaada mooyaane soo ma garanaysa istilaalimka dad fara badan oo waxaa jira caqli ka caqli roon tahay dad waxa- aad ka ca- aad ka cili badan tahay aad ka xoolo badan tahay aad reerkaagu ay ka xoog badan yihiin ka laandheeraysan yihiin oo ay ku jiraan kun nin oo maanta haddii la yidhaahdo keena lacag boqol kun oo dollar keeni karaya soo ma garanaysa marka inaad tidhaahdo waa nagama yani gumeyd baa tahay waxba garanaysa wadaad xaala ku dhintay oo ayaa wuxuu waxaan ku yidhi inan gubeyd maxaa la yidhahdaa yacni waxaan rabay inaan sii un markaasaa wuxuu yidhi laba nin oo walaala ah ayaa midna uu toban inan buu dhalayaa nina laba kaa labada dhalay ayaa inan gubeyd la yidhahdaa buu yidhi waa nin cajaa'ib ah. aad baan uga faa'iidaysan jiray bardi waa la garanayaa waa maxamed dhuxul baa la yidhahdaa waa dhintay allah u naxariisto ayib waxaa ka mid ah fitnadaas alqabaliya qofka inuu qabiil dartii u khilaafo walaalihiisa salafiyiinta ahaa oo macnuhu muxuu yahay reerkiisii baa ku batay axsaabta iyo tabliiqa iyo suufiyada ku ay ku badan yihiin salafiyada dhexdeedana midh midh baa ku jira marka maalin walba waa la garaacayaa ya maalin kasta waa la karbaashayaa waxaad raacday wahaabiya waxaad raacday salafiya jadiida waxaad raacday kida waxaad waxaad ka ka tagtay culimmadaada iyo fulaan fulaan fulaan baa la dhihi ya dabadeedna waa dhaqaaqaya maalinta dambe wuxuu isleeyahay meesha waxaa weeyaan heerkaaga raactay ya tal waa talone kabtaada iyo maxay dhahdaa sheekh kabtaada iyo tolkaa waa dhexda laga dhexda lagaga jira taasna way keentaa waxaan sheegaya waxyaabaha aragnay weeyaan iska ilaaliya maaha waxaan iska sheekeynaya maaha waxaa ka mid a khilaafku inuu keeno mow- almowqifu min ahli lbidac dadka ahlulbidaca ah soo ma garanaysa oo manaahijtan xarakaadku ay kow ka yihiin shaksiga insha allahu tacala hadda kulle waxay u baahan tahay tawafur shuruud wa intifaa almawaanic soo ma garanaysa laakiin inaad ka shakida ma aha in manaahijta ay ku socdaan xarakaadku ay manaahij mubtadaca ay yihiin xataa adiga boqorad waxaana ku filan inay bidco yihiin inay sameeyeen ururadan hadda wixii aanu sameyn annagu dhallinyaro ah oo diinta iyadu intan ay ka yar tahay diin ma noqon kara sheekh ya ma noqon kara diin allahan baan ka qayb gallay toddobaatameeyadii waa ka baxnay waxaan samaynay annaga oo sagaal ah nin naga maqan baan ku dhasannoo toban baan ka dhignay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii bay ahayd aljamaaca alislaamiya haddana kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetanki baan itixaadkii samaynay hadda annaga samaynay nagu hadda dabeedna waxaa yidhi waa diin siday ku dhici kartaa diin adigu aad ka daaroon tahay inay diin noqoto culimmadu waxay dhihi jireen kafartu bidiinin ana akbar minhu diin anigu aan ka weynahay diinta waxaa la rabaa inaad nabiga kaga dayarto ukfuruu bi haadihi adyaan oo aabbayaashin iyagoo joogan la sameeyey so waxaa laga yaabaa idinku inaad irartiin moqso waad moodaan waxaan idhi cariiq yihiin cariiq bay ahay waa wax daraad la sameeyey wey. oo anigu aan ka qayb galay samaynteeda diin ma noqon karaa weliba intan aan ka yarahay imasiir bata sheekh kam camr lix iyo toban maayo waa ka weynaa intaas intaa waan ka waan ka yadaaro war aniga oo aan soddonkii gaadhin wixii la sameeyey oo anigu wax ka sameeyey diin ma noqon karaa waxaasaa diin lagu sheegi doona ya iska ilaaliya waxaas sheega xariirta mowqifka marka laga qaadanayo ha noqdo laba mowqif ee culimmadu sheegeen midi waxaa weeye haddaad xoog leedahay oo dowlo tahay ama caalim weyn tahay oo dee la la maqayo waa la waaninayaa dabeedna waxaa lagu samaynayaa hajar tacdiibi soo garanaysa waa goorba waa goorta la isleeyahay haddii hajar lagu sameeyo way soo noqon intay tuka xambaara noqdaan haddii taasi aydan ahayn oo ahlu bidcu ay fara badan yihiin adna aadan taag lahayn isna aanu soo noqonayn adigu ka nabadgal kaasina waxaa la yidhaha hajar wiqaa'i hadda salafiyada jadiida may keenin ogow waa manhajkii ahlu sunnaha sax walala ikhwaan hadhow way ku odhan doonaan baleega baleega ha marxaladana waa marxalada maantaan ku jirro marxalada maantaan ku jirro taag ma leh salafiyiintu sidaa daraaddeed ma aha inaad assalaamu calaykum haddii lagu yidhahdo waad saa u eegto waa dhaqaaqo dabeed adun baan iska hijroonaya markaad soo oday haddii lagugu khasbo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam kayf xaalak leh dabeed iska soco soo ma garanaysa hajri wiqaa'i weeye alwiqaayatu khayru min alciilaaj haddaadse la fadhfadhiisato ood la doodoodo shaki waxaan lahayn in shubuhaad ay kugu dhalanayaan oo daraad adiga oo lahaa nimankan xarakaadka nima quman ma aha waxaad bilaabe maxaa lagu haystaa maxaa lagu haystaa oo daraad maxaad ku haysata adigu ha, markii hore maxaad ku haysata ma waxaadan hubi baad ku haysata ya marka shubuhaadkaas baa ka dhalanaya marka ha la doodin gaar ahaan markaadan cilmi lahayn oo ha la fadhiisanin gaadhsiiya balliquu canii ha yidhahdeen muxuu ahaa ninkii mutatarifka wacayka yidhi soo ma garanaysa maxaa yeelay maxaa lagu sheegayaa ma cilmi ka badan baa lagu sheegayaa cilmiga haddaad ku haysataan meesha annagaaba muxuu ahaa manhaj online furanna شيخ عبد الكريم فتاويس كفايس انه انت على سو ما قرنس marka waxa weeyaan cilmi ka badan laydii sheegi maayee shubuhaad baa laydii sheegay shubuhaad baa laydinka buuxinaya marka waxaa loo baahan yahay labada hab markaad xoog leedahay oo hadda aan jirin waxa weeyaan waad adbinaysa salaada maysa laakiin markaadan taag lahayn sida adduunyada hadda ay ku socoto oo kale waxa weeyaan adigu isilaada naftaada nimaadan hubin inuu yahay boqol kiiba boqol salafi diinna ha ka qaadanin hana la sheekaysanin sheeko wuddi ah oo maaragtay diin ku saabsan haddii ay qaraabo tihiin dee ka sheekaysa sidii abaaraha iyo biyaha loo ururin lahaa laakiin laakiin diin la soo ma garanaysa diinta hadii la sheekh diinta hadii la sheekh hadduu ku yidhaha waxay sii sii la qaraabo tihiin waa ugaajisanya laakiin diin saaxiib kuma noqon kartaan wax badan bay dhacday masaladaas dad fara badan ayaa shubuhaadkaas ay galeen hadda maalin dhaweyd laba dhallinyaro ah ayaa ninbaa wuxuu la doodi jiray nimankan mulxidiinta ah ee gaalada meel kasta isugu yimaadaan waa ka adkaadaan dhulku la dhaca suma garanaysa dhulku la dhaca dayib ikhwaan dhulku la dhaca markii dambe ayuu khafiifay xoogaa wuu ila soo hadlay wuxuu yidhi mushkila ay haysata habeenkii ma seexdo dhibaato ay haysata kameeyo war maxaa kugu dhacay wallaahi ma garanayo kida markii dambe wuxuu daysha wuxuu yidhi nimankaasaan la doodi jiray bal ilaahay amarkiisa marka aanu aanu aanu doodno waan ka adkaa jiray buuri laakiin markaan guriga ku noqdo wixii ay sheegayeen ee shubuhaadka ahaabaa igu soo noqnoqonayo buuri marka saas seexan buuray waa ninkii hadda ka adkaaday weyaan marka xisbiga haddaad ka adkaato shubahaadka ku soo noqonay sidaasuu abuu tamiima assakhtiyaani miyuu ahaa camr bn cubayd markuu u yimid oo yidhi aqra'u calayka aaya muxuu yidhi muxuu yidhi walaa nisfa aaya aayad baad sheegtee aayad bar hadda waa aayad qur-aan uga wada ma aha ma aha sheega xariir ma aha ya iyo maxaa lagu haystaa xisbigan kida maxaa lagu haystaa kada ma aha waa aaya aayad qur-aan kugu duaxneen si wala nisba ahay markaasuu yidhi aqra calayk markaasuu yidhi ima an aquum canka oo ima an taquum canii war ama iga tag ama aan kaa tago marku tegay baa waxaa la yidhi adaa ka cilmiroone adaa ka cilmiroone maxaad uga baqaysaa ma ninka harudhaha ku dirta ya markaasuu yidhi laa amliku qalbii qalbiga waxaa lagu bixiyey maxaa lagu bixiyey qalbi litaqallubihi waxaad maqlayso waad ku taafurayso gaar ahaan marka aad tahay nin yar oo hadda naashi ah oo soo koraya walidaalika yuu ahaa ninkii ninkii yidhi ee maarata muxuu ahaa nicmooyinka ilahay waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo aniga sheekh abulcaaliya jazaaka allah khayr ee tilmid ibnu cabbaas yacni waxaa ka mid ah nicmooyinka ilaahay in qofka cajabiga ah dacalaga ma yaqaan moogta iyo alxadath ilmaha yarka ah ilmaha lix iyo toban jirka saddex iyo toban jirka ninka yar ilaahay inuu siiyo caalimu sunna oo bara sugan soo ma garanaysa waa nicmooyinka ilaahay uu yihi subxaana wa tacaala ayib hadha waxaan loola doonaa waxay doonaya waxaan salafiya jadiida waa xisbio saasaa lagu haynayaa bay kuleeyihiin haddaa isdaqaajisana waa lagaa saaraya soo ma garanaysa dhagaha lagu dhufanaya wareerdhe kitaabka ilaahay hayso oo sunnada rasuulka hayso calayh isalaatu wasalaam waxaad hubto ku dhimo taa miyaa hayn ah haddii lagu hayo dariiqa saxdaana sax wey ee waxaan idin leenahay oon waxyaalaha xaadidka ee annagu aan ku qayb gallay samayntooda yaan lagu maalaroobin ninkii diin ka dhiga itixaadku kale maalan saddex iyo siddeetankii halkan anigii sheekh cabdulqaadir nurfaarax allahu naxariiso waa dhintay iyo cabdiraxmaan barre halkaan halka halkaanu ka aasaasay kadibna waxaan ku dhamaystay xamar hadda anaga asaasna igu hadlay say diin ku noqon kara waxaan ugu aan aasaasay sheekh waa adigoo yidhaahda dee xisbigii ucud iyo wadani iyo ya jina lagu gelaya suba garanaysa ama kulmiye ama xisbiga liberaalka ah axsaab dhulku ay samaysteen oo adduunyadooda ay u samaysteen wey sax walala suba garanaysid laakiin adigu waxaad leedahay waxaad la kali noqotay iyagoo adduunyay u samaysteen kursigu garin u samaysteen taasina wax ay hadda iyagu bilaabeen yahay waa wax weligood dhici jiray wey inuu qofku u hawoodo inuu madax noqdo markuu madax noqdona salafiyiinay waxaad ku khasban tihiin diiniyan inaad adeecdaan berri haddii la doorto mid kale sidaa unbaad yeeli soo ma garanaysa hadduu berri yimaado mid kale oo hadda ekis ah oo aynan garanayn wuxuu noqon doono waxaa khasab idinku inaad ixtiraamtaan adeecdaan wixii xaq ah siduu sheeku sheegay farqiga u dhexeeya salafiyiinta iyo xarakiyiintana waxaa weeye xarakiyiintu waxay ku tala galeen ha dhowaato ha dheeraato inay marban kursiga ku fadhiistaan hadii xaqiiqa nabigana wuxuu inagula taliyey in laga fogaa kursiga haddaad kursiga iyo adduunyadooda aad iska dayso waa lagu maqli maxaa yeel waxaa la ogaanaya inaad addiin doonayso kaliya marka abulcaaliya wuxuu yidhi qofka dhallinyarada ah iyo cajamta maaacarbiga is garanayn nicmooyinka ilaahay uu siiyo waxaa ka mid ah caalimu sunna ilaahay uu siiyo oo markaa uu diintii baro marka intaa waxaan ku khatimayaa oon xogaan waa dhex gelgeliyey goormaa ugu horreysay in waa tuyaan tukanno soo maa ka war haddaan tukanno oo dabeedna ninkii danleh ah ninkii dan leh markaa uu tago ceeb weynaa maarata muu ahaa dadkii isku wada hayne horta aan tukanno ninkii marka soo hadha ayaan uga sheekeyn doonaa insha allahu tacaala taariikh maarata muu ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد